galab wanaagsan dhegeystayaal deegaan hoostaga degmada maxaase gobolka hiiraan ayaa lagu waramayaa in weli uu ka taagan yahay xiisad ka dhalatay dagaal laba maleeshiyo beeleed halkaasi ku dhex maray dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay toban qof waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi uu salka ku hayo aana qabiil haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa beledweyne ka soo diray xuseen xasan dhaqane
waxaa degan xaaladda deegaanka ceelka juqu oo ilaa dhowr iyo labaatan kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo dagaal dhimasho iyo dhaawacba sababay uu shalay ku dhex maray laba maleeshiyo beeleed oo xoolo dhaqato ah ila deegaanka ku sugan ayaa waxay v o a u sheegeen in tirada dhimashada labada dhinac ay gaarayso ku dhowaad saddex iyo toban qof dhaawacuna waa laba iyo labaatan dadka dagaalka wax ku noqday ayaa dhammaantood waxay ahaayeen dhinacyadii dirarayay inkastoo xaaladda ay maanta degan tahay haddana waxaa weli deegaanka laga dareemayaa dhiilo colaadeed iyo diyaargarow dagaal deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee ceelka juqow ayay dadka reer miyiga ah ee dagaalamaya waxay ka heleen waxxoogaa daaq iyo biyo ah taasoo inta badan loo malaynayo inay tahay sababta dagaalka dagaalada salka ku haya dhinaca daaqsinka ee xoolo dhaqatada kasoo kala jeeda gobolada hiiraan iyo galgaduud ayaa dhowr jeer waxay kusoo laabteen deegaanka sanadihii ugu dambeeyey dagaalada ayaa waxa ay iskood isu taagaan iyadoo aanan wax xal ah laga gaarin laakiin waxaa muddo dheer sii jira aanooyinka qabiilka
xuseen xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa